بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونشكره ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وعلى آله وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات waxaan ilaahay uga mahadcelina subxaana wa tacaala ilaahaygii noo sahalay noo fududeeyey kulankan diiniga ah ee aan isku xusuusinayna ilaahay subxaana wa tacaala ee aan isku wacdinayno ee aan isaga digayno khatarta fidnada u weyn tahay gaalnimada oo aan khayrka isugu yeerayno ilaahay fadligiis ayay maaragtay ku timid waalihii ka shaqeeyeyna ilaahay subxaana wa tacaala ajarkeeda ha siiyo gaar ahaan dadka reer ohyo oo iyagu martigeliyey dhib badanna uu ku dhacayo waxaa kaloo ilaahay subxaana wa tacaala aan ka baryayna inuu ajar naga siiyo qolooyinka gobollada ka yimid ee iyagu u soo daalay saacado aada u fara badan u soo daraafgareeyey si ay uga faa'iidaystaan kulanka kan intaa kadib waxaa aan insha allah mawduuceygu yahay khatarta ay leedahay ku noolaashaha dhulka qarbiga ah ama dhulka gaalada waa mawduuc runtii aada u ballaaran wakti fiicanna runtii waa jeclaan lahay inaan u helo laakiin wakti umaanan helin fiican inaan maaragtay xaqiisa siiyo marka haddii aan xaqiisa sii waayo xoogaa iga raalli ahaada insha allahu tacaala muslimiinta marka laga yimaado muslimiinta dhulka muslimiinta wuxuu ahaan jiray dhul dhul muslimiin ay degan yihiin iyo dhul ay gaalo degan tahay labadaas uu kala qaybsanaan jiray ama daaru lkufri iyo daar daaru lislaam labadaas uu kala qaybsanaan jiray laga bilaabo waktigii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu soo haajiray oo maka markii lagu dhibay madiine u soo haajiray dadkii muslimiintaha wixii maka deganaana waa ka soo haajireen waxay tageen madiinay tageen waa kan ilaahi subxaana wa tacaala qur-aanka nooga sheekeeyey wax fara badan waaladiina haajaruu fii sabiili illaah uma qutiluu ow maatuu layarzuqannahum allahu risqan xasana aayad aada u fara badan yacni waaladiina tabawa'uu daara waaliimaana min qablihim yuxibuuna man haajara ilayhim walaa yajiduuna fii suduurihim xaajatan mima uutuu wayuusiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa nin kasta oo mako joogo waxaa waajib ku ahaa inuu ka soo haajiro mako oo ah beydkii ilaahay ah masaajidkii xurmada lahay ah inuu ka haajiro oo u haajiro madiina maxaa yeelay maka waxay ahayd daaru xarbin ayay ahayd iyo daaru kufrina waa ahayd gaalana waa haysatay meel islaamka lagala dagaalamayna waa ahayd labadaas arrinay isku darsatay marka waa haajireen dadkii saxaabada ahaa guryahoodii bay gadeen waxay u haajireen maaragtay madiinay u haajireen marka sidaasaa waxaa loo kala soocmay laba daarood daartii islaamka iyo daartii kufriga daar islaamka uu u sarreeyo oo isagu ka taliyo ilaahay sharcigiisii iyo diintiisii ay tahay midda yacni talinaysa iyo daar ah daar gaalnimo oo kufriga uu ka taliyo islaamkana lagu cadaadiyo lagu baabi'iyo marka saasay waxay u ahayd laba daar oo kala cad dadkuna ay kala cad yihiin aakhirkii dambe yacni waa ognahay maka markii islaamka uu qabsaday oo asnaamtii laga tirtiray kadib waxay noqotay daara islaamay noqotay sababta looga haajinayo maka waxay ahayd in aan qofka diintiisii ka fidnoobin inaan diintiisii ka fidnoobin oo gaalnimo uusan u noqon islaamnimadii kadib inuu muslimiinta ku la noolaado dhib iyo dheef waxay qabaan inuu kula noolaado madiina hadday maaragtay qadaana la qado hadday dharkaana la dhargo inuu difaaca islaamka oo uu diinta islaamka difaaca cadowga faraha badan ee soo weerarayo marka insha allah wax yar waxaan ka dhihi doonaa yani daar alkufri iyo daar alislaam yani culammada waxay ka yidhaahdeen wax ka dhihi doonaa haddii la yidhaahdo muslimiinta waxay goormay soo haajireen taqriiban dadka muslimiinta ah oo dhulka galbeedkay usoo haajiraan oo ay ka noqdaan maaragtay jaaliyad aada u fara badan waxaa lagu qiyaastaa in ay gaartay tiradooda ilaa labayo labaatan milyan inay yihiin oo u qaybsan maraykan iyo yurub u qaybsan inay muslimiinta yihiin hijradii u horreysay dhulka galbeedka loo soo haajiro waxay bilaabatay yacni qarniga labaatanaad ee bartamihiisii ayay bilaabatay waktigaas yacni kontomaadkii meelahaasay bilaabatay wax ka horreeyeyna waa jiraan markaasi waxay usoo u soo haajireen dhulka galbeedka ama yurub ama maaragtay canada ama maraykanka bay usoo haajireen iyagoo jamaacaad iyo halhalba ah labadaba qoysas iyo qof qofba iyagoo ah ayay u soo haajireen sababta keentay waxay ahayd duruufo kala duwan oo dhulkii ay deganaayeen qabsaday dhulkaasay usoo haajireen ma ahayn dhulkaas ay usoo haajireen oo ay jaaliyado ka noqdeen oo ay degeen yacni ma ahayn qorshe ay soo qorshaysteen iyaga inay dhulkaas degaan oo jaaliyada ay ka sameeyaan ma ahayn qorshe ay samaysteen laakiin wuxuu ahaa wax yacni hijro iska qaxay qax ah geeyey markaa saasaa waxay noqotay markaa inay noqdaan jaaliyada degan oo tiro leh oo cadad leh oo markaa kadib is-urursaday ayay noqdeen marka waa soo socotay hijrada ilaa waxay maaragtay waktigii ugu dambeysay sagaashanaadkii markii la gaaray oo soomaalidaba waktiga ay saxeeda u badnaay ah waktigaasa aada waxaa u badnaa dadka muslimiinta ah inay u qaxaan dhulka yacni qarbiga ah qarbiga uma qaxin weligiis maaragtay dhulka muslimiinta ah oo cunto uma raadsan iyagoo duulaan oo askar ama ogiye meelo kale waa u qaxeen sida qaaradan oo kale oo ku soo qaxeen iyagoo gaajumata wooga soo cararay dhulkoodii ama diin lagu soo cadaadiyey waa u soo carareen laakiin dhulka muslimiinta umaanay soo qaxin wixii ku hoos noolaa muslimiintana waxay ugu hoos noolaayeen iyaga oo yacni karaamaysan oo ammaankooda la ilaalinayo oo kiniisadahooda haysto oo mucaahidiin ah ama dimiyiin ah labadaasay ku noolaayeen laakiin iyagu maysan haajirin maaragtay sida muslimiinta ugu haajireen usartooda iyo caruurtooda say ugu haajireen dhulka qarbiga ah hijrada in laga haajiro dhulka gaalada dhulka muslimiinta loo haajiro yacni waxaa ilaah subxaana watacaala qur-aanku ku leeyahay fii suurati الnisa ilaah wuxuu ku leeyahay إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مواهم جهنم وساءت مصيرا يعني وحو الله سبحانه وتعالى كوا أي أوفتنيس ملائكة إيقو نفسدو دا دلمي وحاي ملائكة كوي دا مركي نفسك قاديسي فيما كنتم حاد كسوغنيدين maxaad ahaydeen markaasuu waxay yidhaahdeen qaaluu kunnaa mustadcafiina fi lardi waxaan ahayn kuwa lagu daciifsado dhulka dhulka loo jeedo waa mako oo ay markaa gaaladu ka talinaysay markaasaa alla wuxuu yidhi qaaluu alam takun ardullaahi waasica arlada ilaahay soo waasac ma aha ayaa ilaah yidhi subxaana wa tacaala fatuhaajiruu fiiha oo marka aad ka haajirtaan dhulka ad idinku daciifsanayo maxaa uga haajiri wayseen oo u tegi wayseen dhulka diintiina idinkugu suurtagelayso maxaa u tegi wayseen ilaahay markaa wuxuu yidhi fa ulaa'ika ma'waahum jahannam kuwaas nagaadigooda waxa waye jahannamay gelayin buu alla yidhi subxana wa tacaala waa dadkii qabaa'ilkooda iskala joogay ee maka ku haray ee ka haray nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii markii ay haajireen oo ay u haajireen madiina si ay islaamka ugu hiiliyaan wasaa'at masiira meel loo aayana jahannamo ayaa u baas leh ayuu alla yidhi subxaana wa tacaala ibnu jariir dabari aayadda markuu fasiray wuxuu yidhi kuwa malaa'igta ay nafta ka qaaday iyagoo nafsadooda dulmiyey waxay yidhaahdeen waxaan ahayn mustadcafiin kunaa mustadcafiina fi lard waxaan ahayn kuwa lagu daciifsada arlada yastadcifunaa ahlu shirki billaahi fii ardina waxaana daciifsan jiray dadka mushrikiinta ah ayaa dhulka iyaga nagu daciifsan jiray wa bilaadina bikasrati cadadihim wa quwatihim tiradoodoo badan darteed iyo xooggooda oo badan darteed fayamnacuuna min aliimaani billaahi wa itibaaci rasuulihi sal allau alay wasalam waxay noo diideen inaan alla rumayno iyo rasuulka inaan raacna bay noo diideen marka wuxuu yidhi kuwa saas yidhi macdiratun daciifa waa cudurdaar aada u tabardaran wa xujatun waahiya markaasa alla wuxuu yidhi alam takun ardullaahi waasica fatuhaajiruu fiiha marka wuxuu yidhaaheen fatakhrujuu min ardikum wa duurikum watufaariquu man yamnacukum biha min aliimaani billah waitibaaci rasuulihi ila alardi alatii yamnacukum ahluha min sulطaani ahli shirki billahi maxaad u aadi weyseen dhulka yacni muslimiinta ay joogaan maxaa u aadi weyseen waad oga tegi weyseen dhulka lidiin diidan yahay ilaahay inaad rumaysaan subxaanahu wa tacaala oo markaad u aadi weyseen dhulka laydinka ilaalinayo laydinka difaacayo dadka ahlu shirkiga ah oo fatuwaxidu llaha fiiha watacbuduuhu watattabicuu nebiya oo marka ilaahay aada waxidaan subxaana wa tacaala ilaahna aada caabudaan nebigiisana aada raacdaan marka alla saas yiri subxaana wa tacaala waxaa kaloo alla yidhi waaladiina aamanuu walam yuhaajiruu maa lakum min wilaayatihim min shayin xataa yuhaajiruu kuwa alla rumeeyey oo aan soo haajirin oo aan ka soo haajirin dhulkii gaalada oo dhulkii muslimiinta aan u soo haajirin kuwaas walaayada kuma lihidiin wax walaayaho idinku leeyihiin ma jiro gargaarkooda iyo hiilintooda iyo waxtarkooda maaragtay waxba idinkama saarna xataa yuhaajiruu ilaa ay soo haajiraan oo ay u soo haajiraan dhulka muslimiinta ah wain istansaruukum fi diini facalaykum annasru ilaa calaa qowmin baynakum wa baynahum miithaaq wallaahu bimaa tacmaluuna basiir haddii aad gargaar idinka codsadaan hadday gargaar idinka codsadaan u gargaara ilaa qolo aada heshiis tihiin oo gaalo ah inay inay dagaal idinku khasbaysama inaad la dagaalantaan marka ilaah subxaana wa tacaala meeshaa wuxuu amrayaa in ay hijrada laga haajiro dhulka gaalada oo loo haajiro dhulka muslimiinta ah in ay shay sugan tahay ayuu ilaah noo sugaya meesha subxaana wa tacaala marka meesha waxay keenaysaa dhulka in loo qaybiyo dhul daarulislaam iyo daarulkufri meeshay culummada ka soo saareen halkaas waay daarulkufri daarulislaam waxaa sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam ku sugnaaday in uu nebiga yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiis imaamu axmed uu wariyey can cabdullaahi ibnu sacd cabdullaahi sacdi oo reer beni maali ka mid ah ibn wuxuu yidhi annahu qadima cala anabiyi sala allahu alayh wasalam ninkan cabdullaahi sacdi oo qoladaa ka dhashay ayaa wuxuu rag soo raacay oo nebiga xaggiisa soo aaday calayhi salaatu wasalaam fii unaasi min asxaabihi qabiilkiisii qaar ka mida u soo raacay nebiga ayuu madiine u soo aaday oo madiina u yimid faqaaluu ixfid rixaalanaa waxay dhaheen gaadiidka iyo awrta noo ilaali iyo rarka annaga waxaan u tegaynaa nebigaan u tegaynaa baa kuu soo noqon doonaa uma tadkhulu adigana kadib aad u geli doontaa wuxuuna ahaa ninka ugu yar buu ahaa meesha wa kaana asqaru lqowmi faqadaa lahum xaajatahum alaabtii iyo wuxuu u ilaaliyey rarkii iyo wixii meeshii ay dhigteen ayuu u ilaaliyey markaasay waxay yidhahdeen uma qaaluu udkul orday u gala yidhaha nebiga fadakhala nebiga waa u galay calayhi salaatu wasalaam faqaala rasuulu llahi sal alla alayh wasalam rasuulku wuxuu yidhi xaajatuka dantaada adigu maxay tahay markaasuu yidhi xaajatii tuxadiunii inqadat alhijra haajiridii la soo haajirayey ma dhammaatay oo ma yacni hijro ma jirta miyaa hadda wixii ka dambeeyey dadkii soo haajirayey oo ka soo haajirayey markay islaamaan qabaa'ilkii gaaladay ku dhex jireen iyo magaalooyinkii gaaladay joogeen ka soo haajiraya oo nebiga u imaanayay hijradii ma ma dhammaatay buu ku yidhi markaasuu wuxuu yidhi wuxuu igu yidhi buu yidhi nebiga xaajatuka khayrun min xawaa'ijihim danta adiga aad aad hadda iweydiisay ayaa ka khayr badan waxay ayaga iweydiisteen markaasuu wuxuu nebiga laa tanqadicu alhijra maa quutila alcaduw hijrada ma dhammaanayso inta cadow lala dagaalamaayo xadiidka wuxuu caddaynaya hijrada inaysan maaragtay dhammaanayn mar walba inta muslimiinta iyo cadow kala dagaalamayaan mar walba ee loo baahan yahay qofka muslimka ah maalkiisii iyo naftiisii iyo caqligiisii iyo xooggiisii iyo taladiisii kulli loo baahan iyo cilmigiisii loo baahan yahay oo muslimiinta u baahan yihiin marnaba hijro inaysan dhammaanin ayuu tusinaya alimaamu albagawi raximahullah xadiidka markuu sharxay wuxuu yidhi laa tanqadicu alhijra xataa tanqadica tawba xadiidka markuu sharxayey wuxuu yidhi laa tanqadicu alhijra araada biha hijrata man aslama fii daari lkufri hijrada wuxuu ola jeeda qofka hadduu ku soo islaamo dhul gaalo waa inuu ka hajiraho dhulkii muslimiinta asaga calayhi an yufaariqa tilka daar wayakhruja min baynihim ilaa daari lislaam qofka hadduu dhulku islaamo gaalo ah ha ka hajiro oo ha taga dhulkii muslimiinta ahaa saasaa xadiiska loola jeedaa buu yidhi sharxiisa ibni xajar markuu iswaafajinayo xadiiska ibni cabaas laa hijrata bacda alfatxi iyo xadiidka cabdullaahi bn sacdi laa tanqadicu alhijra wuxuu yidhi ibnu xajar raximahu llah wuxuu caddeeyey buu yidhi in ay tahay inqaacat alhijratu bacda alfatxi ilaa rasuli lah sal aleh wasalam walaa tanqadicu alhijratu maa quutila alkufaar wuxuu yidhi hijradii nebiga loo haajirayo madiine loo aadaayey maka markii la furtay kadib waa dhammaatay laakiin inta gaalo loola dagaalamaayo hijro ma dhammaanaysa buu yidhi ibnu xajar raximahullah ay maadaama fi dunyaa daara kufrin inta adduunyada guri gaala ku yaallo yani ma dhammaanayso markaa wuxuu yidhi falhijratu waajibatu minha calaa man aslama wa khashiya an yuftana can diinihi inuu ka haajiro qofka ku islaamay dhul gaalo inuu ka haajiro waajib waaye buu yidhi oo ka baqay in diintiisii ay ka fidnowdo inay diintiisii ka fidnowdo marka yacni culummada aad bay uga hadleen daarulislaam iyo daar alkufri aad bay maaragtay uga hadleen axkaamteeda yacni maxaa la yidhahdaa daar alkufri maxaa la yidhaahdaa daar alislaam waxaa culummada ay ka hadleen insha allah ka taataaban doona hadii laa yidhaahdo daar alkufri ama daar alxarbi iyo daar alislaam maxaa la kala yidhaahdaa culummada axnaafta marka la yidhahdo madhabka xanafiga wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay kasani ninka la yidhaahdo oo ka mid a culummada xanafiyada abubakr ibnu mascuud ibni axmed alkasani a la yihahdaa ninka wuxuu leeyahay laa khilaafa bayna asxaabina asxaabu axnaaftu ka hadlaya fii ana daara alkufri tasiiru daara islaamin biduhuuri axkaami alislaami fiiha dhulka gaalada ah wuxuu noqonayaa guri islaam buu noqonayaa haddii ay saro marto oo ay xukumayso loo lagu talinayo xukunka islaamka iyo kitaabka ilaahay haddii lagu xukminayo gurigii wuxuu noqonayaa guri islaam buu noqonaya haddii axkaamta islaamka xukumayso abu xaniifa isagu wuxuu leeyahay annaha laa tasiiru daara alkufri ilaa bialaaa sharaa'id axaduhumaa duhuuru axkaami alkufri fiiha marka wuxuu yidhi daaralkufrigu abu xaniifa ka hadlay isagana markaa haddii daarulislaam ay tahay midda axkaamta islaamka ay ku xoogan tahay oo ka talinayso daaralkufrina waa midaan axkaamta islaamku aysan ka muuqanayn abu xaniifa marka wuxuu le isaga daaralkufri annaha laa tasiiru daara alkufri ilaa bialaaa sharaa'id axaduhaa duhuuru axkaami alkufri fiiha gaalnimada xukunkeeda waa inuu ka muuqdaa markuu horayso wa haani takuunu mutahimatan lidaari alkufri dhulka gaaladana waa inay dhabarka ku haysaa uu leeyahay oo dhulkii gaalada ay daris la tahay ku dhegan tahay wa haalisu anlaa yabqa fiiha muslimun walaa dimiyun aaminu bialamaani alawal wahuwa amaanu muslimiin wuxuu leeyahay ta saddexaad waa inuu qof muslima jirin meeshaas oo ammaan helaayo oo ammaan haysto ama nin dimi ah ammaanka mudlaqa ay muslimiinta haystaan abu yuusuf iyo moxamed labadii saaxiibo abu xaniifa isagoo ka duwan yihin waxay yidhaahdeen dhul waddan wuxuu ku noqonaya daara alkufri wuxuu noqonayaa biduhuuri axkaami alkufri fiiha mutlaqan saasay yihahdeen ayaga axkaamta gaalnimada ayaa oo ka muuqata keli ah ayay maaragtay ku noqonaysaa dhul gaalo saas tiri iyaga oo yani shuruudaha abu xaniifa uu u xiray ayaga maaragtay uma aysan shardinin oo waxay yidhahen haddii ay gaalo qabsato meeshii oo gaalo ay ka talinayso dhulkii wuxuu noqonaa dhul gaaluu noqonaa markaa marka waxaa alimaam maalik raximahullah isaga maalikiyada markay ka hadleen waxay yidhaahdeen waxay yidhaahdeen addasuuqi almaliki wuxuu ku yihi kitaabkiisa fii xaashiyatihi ama maa akhaduuhu ay maa akhadahu lkufaaru min amwaali muslimiin dhulka muslimiinta ah gaaladu waxay ka qaateen dadka xoolaha muslimiinta min bilaadina bacda istilaa'ihim calayha bilqahri markay xoog ku qabsadeen kadib waqadirnaa calaa nascihi minhum qabla an yadhabuu bihi libilaadihim fainahu yunzacu minhum liana bilaad lislaam laa tasiiru daara xarbin bimujaradi istilaa'ihim calayha in dhul muslimiina ay la wareegaan gaalada mujarad kuma noqonayso wuxuu leeyahay gaalo kuma noqonayso bal xataa tanqadica iqaamatu shacaa'ir alislaami canha ilaa ay ka go'do shacaa'irta islaamka laga waayo dhulkaas wa amaa maa daamat shacaa'ir alislaami haalibuhaa qaa'imatan fiiha falaa tasiiru daara xarbi saasuu leeyay yacni ma noqonaysa daara xarbi maadaama shacaa'irtii islaamka ay ka taagan tahay soonka iyo salaadii iyo yacni haddii korba laga haysa xataa gaalo ay ka haysato hadalkaas maalikiyada iyagana waxaad moodaa inay ku xiraayeen iyagana axkaamta kufriga yacni daahirnimadeeda ad xoogeysi inay ad ka adkaato u saro marto shaaficiyada iyaga iyo xanaabiladu waa isu dhow yihiin iyagana saasoo kale ayay qabaan waxay leeyihin haddii axkaamta ay noqoto dhulka dhul ay xukunkii gaalada uu ka talinayo waxay noqonaysaa dhulkaa dhul daara xarbi ay noqonaysaa daara kufri ay noqonaysaa dhulka islaamka ka taliyan oo islaamka lagu xugmina waxay noqonaysaa daar alislaam xanaabilada qaadi abu yacla alxambali wuxuu leeyahay wa kullu daarin kaanat algalabatu fiiha liaxkaami alislaami duuna axkaami alkufri fahiya daaru islaamin wuxuu leeyahay guri kasta oo yacni adkaanshaha iyo qaalibnimada ay leedahay axkaamta islaamka oo axkaamta gaaladeeda aysan meeshaas wax aysan ka jirin wax awoodna aysan ku lahayn dhulkaas waxaa la yidhahdaa guri islaam baa la yidhahdaa wa kullu daarin kaanat algalabatu fiiha liaxkaami alkufri duuna axkaami alislaami fa hiya daaru kufrin guri kasta oo awoodda ay leedahay xukunkii gaalada uu leeyahay oo axkaamtii muslimiinta aysan waxba meesha ka jirin waa daaru kufri buu leeyahay alimaam albahuuti ninka la yidhaahdo wuxuu yidhi ninkaas waxaa mansuur ibnu yunus ibnu salaax addiin ibnu xasan ibnu idriis albahuuti wuxuu leeyahay wa daaru lxarbi maa yaklibu fiiha xukmu lkufri daaru xarbi waxaa la yidhaahdaa meesha xukunka gaalnimada uu ku xoog badan yahay marka waxa hadalladaas oo dhan waxaad moodaa jumhuurka waxay qabaan in dhulka xukunka ee gaalnimada uu ku sarreeyo oo uu ka talinayo xukun kufri a lagu xukminayo inay noqonayso markaa daaru kufri noqonayso saasaad ka cad yani jumhuurka marka laga reebo abu xaniifa shuruudda uu ku daray marka laga reebo marka intaas waxaan rabay inaad maaragtay ogaataan dadka muslimiinta ah inay weligood maaragtay ay kala socnaayeen gaalada iyo iyagu oo ay u kala socnaayeen laba daarood oo ah daarta maaragtay kufriga iyo daarta islaamka waxaan markaa haddii saas ay tahay waxaan usoo gudbaya insha allahu tacaala fitanta dadka muslimiinta ah markii ay ka tagaan dhul dhulkii muslimiinta ay ka tagaan dhul gaala ay tagaan fitnooyinka ka hor imaanayo ama khatarta ay leedahay khatarta waxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa qofkii inuu waayo caqiidadiisii islaamnimadiisii inuu waayo ilmihiisii inay gaalo noqdaan yacni akhlaaqdiisii inuu waayo oo qofkii uu soo baxo diintiisii iyo wixii u watay oo dhan uu ka dhaqmo taasaa loo jeedaa khatarta wax kale ma aha maxaa yeelay wax ka khatarsan ma jiro qofka inuu iimaankii waayo inuu gaal noqdo wax ka khatarsan ma jiro maxaa gaalnimo wax ka khatarsan oo la samayn lahaa ma jirto ama insaan wax ka khatarsan oo kufri ka halis ka halisasan ma jiro maxaa yeele waxay keenaysaa inuu naar ku waaro weligiis qofkii ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala ina aladiina kafaruu min ahli اlkitaabi wاlmushrikiina fii naari jahannam khaalidiina fiiha ulaa'ika hum sharu اlbariya ina aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati ulaa'ika hum khayru اlbariya saxaabadu waxay la carareen oo maka oga carareen waxay ahayd inay diintooda badbaadsadaan marka qoysaskii usoo qaxay dhulka qarbiga ama dhulka gaalada cumuuman bay iska dheh farqi uma dhexeeyo waxyaalaha khatartaa ee fitantae ku wajahan ayaan insha allah wax ka taabanaynaa marka u horeyso haddii ilaah yidhaahdo qofka dhulka yimaado oroba taga ama waa isku mid qarbiga tago qofka waxa ugu horeeyo khatarta uu gelaayo waxaa ka mid ah incidam riqaabat اlmujtamac in qofkii ilaaladii mujtamacii muslimkahayo waardiyeynayey inuu waayo inuu waayo masalan markaad joogtay soomaaliya dhulkii soomaaliya markaad joogtid dadkao dhan aa ku ilaalinayo wax xunu akhlaaqa xumo haddaad samayso qofka kuugu sokeeyaa ku canaananayo ama qofkii waa ka xishoonaha wuxuu dhahayaa haddaad waxaad samayso dadkii aa kula yaabayo booskii aad ku lahayd iyo qiimihii aad ku lahayd mujtamacaad waaynaysaa ee waxaad waaynaysaa reerkiinni iyo qabiilkiina la caynaya qoyskiinniaa la caynaya waxaasaa qofka waa la ilaalinaya xumaantii iyo maaragtay alla kacabsigii iyo hadday u wehliyaan iyo la wacdigii iyo diintii loo sheego ilaaladii mujtamaca uu ilaalinayo qofkan meeshii waa ka baxaysaa wax ilaalinayo ma jiro maxaa yeeley mujtamaca uu soo dhexgalay waa mujtamac ka duwan waxa xumaanta uu u yaqaana isaga mujtamac ka duwan waay oo isaga wixii xumaanta u yaqaanin wanaaga u yaqaanin ayaga kamriga in la cabo waa wax xun mujtamacii waaba cabayin yani hooyadiia cabayso gurigaa laga cabaayaa wiilkiibaa cabaaya wixii o dhan waa khamr waaba lagu faanaya xafladiyaa lagu dhiganaya aroosyaa lagu dhiganaya marka mujtamac i waardiyeynayey waa waynaya qofka dad badana waxaa ilaahay ku xifdinaya subxaana watacaala mujtamaca ay ku dhex jiraan ee ilaalinayo ayaa maaragtay iyo ilaahay ku ilaalinaya subxaana watacaala marka taas waa waynaya waa arrin aad iyo aad khatar u ah walidaalika waxaa arkaysa hadda dhallinyaro fara badan oo tuulu taga waa iska shaqaysanaya khamriguu iska cabaa gabaruu la saaxiibaya cadaan ah khamriguu cabaa xashiishkiu baranaya qaar maaragtay waxaa jira magaalooyin fog fog tegaya si aan loo arkin xataa maxaa yeelay soomaalida tajamucooda hadda meeshay ku urursan yihiin xoogaa waxaa ka jiro riqaaba ijtimaaciya ka jirto oo dadkii waa lais yaqaanaa waa lais ilaalinayaa xoogaa marka haba iska yaraato marka wuu ka fogaanaa meesha wuxuu tegaya state kalu iska tegaya ama magaalo kalu tegaya fasaadkiisaasuu dhinac ka gelaya waxaa lo helaya isagoo dhintay kadibaa la arkaya ama gabadhii waxaa la helaya iyadoo dhimatay waana facilitieska waa u fudud yihiin in ay in ay duurka aad waa u fududahay qofkii meel kastuu taga shaqana waa ka helaa gurina waa la siinaya marka ilaaladii riqaabadii mujtamaca ayuu waynayaa qofka waxaa ka mid ah dhibaatooyinka iyo khatarta qilatu biqaaci alkhayri wa ahlih buqcadaha khayrka meesha khayrka majaalista khayrka oo yar iyo dadkeeda oo aada u yar meelaha khayrka ka jiro dhulka muslimiinta waa ku badan yahay maanta haddaad tagto muslimiin ah aadaana yeeraya meel walba sha waktiga marka la gaaro salaada meel kasta allahu akbar allahu akbar aa ka yeerayso qofkii wax la xasuusina ilaahay subxaana wa tacaala meelo wal masaajidka masaajida ka furan dadkii oo masaajidii ka soo baxayo arkayaa meelo duruuska jirtuu arkayaa khudbad meel laga akrinaabuu arkayaa wixii oo dhan meelihii khayrka iyo dadkiisiyaa badan laakiin markuu yimaado qofka dhulka qarbiga ah me ma laha meelihii khayrka dhan ma leh iyo dadkiisii allahuma hadduusa masaajidda yaryarkaa imaanin masaajidda qaarkood oo daahay dhulka dadka aada ugu daahay meelaha axadda keliyaa la yimaadaa ama markii munaasabad guur ay jirto keliyaa la yimaada marka masaajid heli maayo qofkii dad ehlu khayrana ma arkaayo waa yaryihin waa mushkilo kaloo aada iyo aad khatar u ah qofkii waxay keenaysaa markaa inuu inxiraaf ku dhaco xagga caqiidada oo uu ka inxiraafo khayrkii wuxuu xusuusiya inuu waayo mujtamaca muslimkaa waxaan ognahay ilaahay wuxuu amray subxaana wa tacaala man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadi fain lam yastadic fabilisaani fain lam yastadic fabiqalbihi alla wuxuu leeyahay haddaa munkar aragtaan hala qabto ninkii awoodi kara gacanta ha ku zuuliyo dowladda iyo wixii kari karo ninkii maaragtay aan gacanta ku gacanta ku zuuliyo afka ha ku zuuliyo ninkii afka aan ku zuulin karin qalbiga ha ku zuuliyo marka munkarka waa lala wada dagaalamaa ummadda islaamka dadkao dhana la dagaalamayo marka qofkii khayrkiina wax amraayo ku dhiirigelinaa male shartiina wax ka reebaaya male walidaalika waxaa arkaysa dad xaafidu qur-aan ahaa oo mashaa'ikh ahaa oo ducaad ahaa baa markay tagaan suulo yar ama magaalo yar tagaan khamrigay cabaayeen waa jaaga xiran yahay finish waa teg inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun finish waay ninkii dhammaayo sheekha ahaa oo xaafidu qur-aanka ahaa oo kariimka ah oo ahlullaahiga ahaa oo ahlu qur-aanka ahaa oo waxaa arkaysa ama gabadhii ahlu qur-aanka ahayd oo maaragtay khaashacadda ahayd oo qur-aanka akrisanaysay waxaa arkaysaa finish a dhimatay waa dhammaatay khalas waa khatar aad bay khatar u tahay yacni wax ilaalinaa male muraaqabada qofkii munkarka wax ka reeba waxaa laga yaba haduu xoogaa daciif noqdo in la soo qaban lahaa in la celin lahaa waxaa intaa sii weheliya mujtamacaadka kala duwan oo waddanka ku nool oo intaasoo gruub oo intaasoo ururo ah oo intaasoo mid walba maaragtay suuqii kusoo daysanaya dadkiisii oo mid walba maaragtay t v leeyahay oo mid walba uu leeyahay journaal leeyahay oo mid walba raadiyo leeyahay oo dadkii markaa sidaas fidnadii ugu bandhigayo marka waa arrin aad iyo aad runtii mushkilo weyn ah waxaa kaloo ka mid ah mushkilaadka aadka u dhibka badan waxaa ka mid ah kasratu biqaaci shari wa ahlihi dadka ehlu sharka ah oo aada u fara badan iyo dadkiisa maxaa u malaynaysaan janaalada t v-ga ka baxo ayaa taqriiban laba boqol waa ku dhow yihiin labadaa boqoloo t v mid boqolaa iska leh oo lacag ku bixisay mid walba dadka waxba ugu yeerayo mid heesaa ka baxaayo mid waxaa ka baxayo jinijaan mid maaragtay wax qaawana ka baxaayo boqolkaas iyo labaatankaas janaal mid walba mid leh ilaahay ka cabsoo ma jiro ma jiraa mid ilaahay ka cabsoo leh hal mid oo haddaad soo rogto war salaada aad ku leh ma jira ma jiro ma jiraa mid ku xusuusinayo aakhare ma jiro ma jiro mid maaragtay xumaanta kaa reebaayo waa yar yahay allahuma hadduu jiro waa naadir aa hal janaaloo khayr laga soo daayo marar qaarkood ama muslimiin leeyihin waa laga yaaba laakiin yacni shartii waa fara badan tahay dadkiisiina waa fara badan yihiin ilmihii waxaa lagu ugaarsanaya iskoolladii hadduu iskuulkii ka fakado jaamacaddiia lagu ugaarsanaya hadduu jaamacaddii ka fakado xaafaddiia lagu ugaarsanaya haddii maaragtay uu meeshuu ka fakado hadduu meel kastaa lagu ugaarsanaya xashiishkaa laga iibinaya daroogadaa laga iibinaya khamrigaa laga iibinaya dariiq kastaa loo taagan yahay meeshuu ka wareegto kan hadduu kasii jeesto mid labaadaa xagga u taagan hada xag wafakado gurigaa loo jooga marka
بسم الله baabuurkan taarikadiisu ay tahay u a qofkii leh waa la rabaa meel qaldan buu ku baarkin gareeyey marka dibaddaa looga baahan yahay waa mercury kalarkiisuna waa gold
marka shartiina waa badan tahay irdaheedii aada u fara badan yihiin xataa la takaad qofka muslimka ah wallahi meeluu ku fakana inuusan helaynin mararka qaarkood yacni gurigii kugu soo gelaya t v-gaa gurig kugu soo galay khaasatan shartoo dhan t v ay ka imaanaysa qofkii canugii waxaad arkaysaa gurigiiyuu fadhiisanayaa waalidiinta qaarkood waxay yidhaahdaan canugeygii t v-gaan qol baan geliyo qolkaas kamaba soo baxo hoos buu ka soo xirtaa meeshaasu wax ku daawadaa muxuu ku daawadaa waxaas qoluu isku soo xiray intaa waxbaa lagu akrinaya ilmaha qaarkood waxaad arkaysaa yar yar ah waxaad arkaysaa markii kartuun loo daaro ma nuuxsanayo canugii inta kalena weelashu jijibina waa orda waa boodbooda gurigo dhan rabshaynaya kartuun u daar maba nuuxsanayo haddaad xataa indhaha saas ku leedahay ma kuu jeedo wuxuu ku maqan yahay baalkaasuu ku maqan yahay khayr miyuu u sheegayaa mase diinuu barayaa mase ilaahay cabsihiisuu barayaa maya wuxuu u sheegaya wax shara ugu sheegaya wax khayra u sheegi maayo marka kasratu biqaaci shari wa ahli waa waa fitnooyinka qaabilahay ka mid tahay waxaa ka mid a fitnooyinka dhulka dadka qaabilayo khushuwu zina walkhamri walmaali alxaraam dhulkaas reer galbeedka markay dadka yimaadeen waxaa ku badanayo zinada ayaa ku faafayso zinada ayaa ku faafaysa iyo khamriga iyo maalka xaaraanta ah yacni zinada waa ku faafaysaa waxaa nimid meeshaana ugu nimid dhulka gaalada yurub iyo dhan markaad timaado waxaad awal maraad maqlaysaa saaxiib girlfriend boyfriend waxaasaad maqlaysaa boyfriend girlfriend muxuu yahay annaga gabadhii wiil laysu guuriye waa naqaanaa oo qays ah oo ilaahay magaciisa laysugu xalaalayo subxaana wa tacaala laakiin maxay tahay waa gabadh layska haysanayo fikradeedii la zuulinaayo ilaa ay iska dhimato hadhowti haddii anfacdana waa qaadan haddii kaloo isaga tegayo xaggee lagu arkay ma haadaa gabadhii waa iska haysanaa sidii zawjadiisii ayuu u isticmaalaya hadhowti markii dhammaato wuxuu leeyahay maya adiga ma kaama heline maca salaama mid kaluu raadsanaya waa mushkila waa zina waa zina oo aada u fiday waayo marka waxaas ilaa maar iskooladii iyo gabdhihii iyo wiilashii ay aada arkayso gabadhii xataa akhlaaqda lahayd iyo wiilkii akhlaaqda lahaa bacda siniin dhowr sano kadib finishuu noqonaya waxaa arkaysaa gabadhii iyadoo banaanka wiilada xabadka saaraysa ad arkaysaa oo wiilo banaanku dhunkanaysa oo maaragtay gabadhii akhlaaqda lahayd oo muxtashimadda ahayd baad arkaysaa marka zinada aad bay u faabtaa aadna maaragtay waa u foolxun tahay aadna waa u dishaa qofka dadka mujtamaca muslimiinta ah markay yimaadeen bal qoysas xataa iyagoo isqaba yimid wadankan ayaa haweentiina boy ay wiil la saaxiibtay markaas ilmihiina ka tagtay ninkiina ka tagtay duurkay gashay meelay ka baxday lama yaqaan ama ninkiiyaa gabar la saaxiibay naagtii iyo caruurtii buu ka tegay isaga waa waa fididda yacni zinada fidideeda waa fitanta ka mid a dhulka maara joogidiisa marka la tago khamriga waa lamid taas oo kale aad baa loo cabaa aad baa maaragtay dhallinyarada gaar ahaan yacni khamrigaasaa la siiya gabdha iyo wiilalba waa lagu faanaa maalka xaaraanta ah waa ribada dadkii waxay qaadanayaan ribaa la qaadanaya bunuugta waa laga qaadana ribo laga qaadanaya sanadka hore hadduu iska celceliyo sanadka labaad wuxuu leeyahay see la yeelayaa akhi meeshaan laguma noolaan karee adimaa ilaahay aakhare iga yimid waa iska qaadana aniga ribada adimaa ilaahay aakhare iga yimid war waa halaagsamaysaa riba axala allahu lbayca wa xarama ariba ilaahay beyca waa ribadana waa xaaraantinimeeyey faadanuu bixarbin min allahi wa rasuulih haddii aad ka hari weysaan ilaahay rasuulkiisa idinla dagaalamaayo ee ka haraa la yidhi ribadu waa wax aada iyo aad qofka halaagayo waa naar iyo dab waayo haddana waa la qaadanayaa guryihiaa la qaatay baabuurtiaa la qaatay farnijarkaa lagu qaatay lacagaa la qaatay intaasoo ribo aha la qaatay qofkii diintiisiiba waa ka fidnoobaysaa ilaa xaaraan uu cunaya ilmihiisiina xaaraan uu siinaya isagiina xaaraan uu cunaya jirka xaaraanta ku koro naarta inay cuntaa owla u ah ayumaa nabti nabata bisuxti fa naaru awlaa bihi jirka xaaraanta ku koro waxaa xaq u leh naarta inay cunto naartaa xaq u leh inay cunto jirkaada hadduu xaaraan ku koro marka ribadiina waa qofkii meel kastay ka soo gelaysaa waxaa la rabaa in la halaago oo diintiisii ay baabaado marka fitanta ribada waa ka mid waxyaalaha qofka qaabilayo markuu dibadda yimaado waxaa ka mid a fitanta jirto dacfu qawaamati rajuli cala imra'atihi qofka haweentiisii in ay lunto aabbanimadii iyo ninnimadii inay lunto ayaa maaragtay ka mid ah dhibaatooyinka dhacayo markaan dhulka muslimiinta la joogo qoyska waa habaysan yahay nin baa mas-uul ilaahay uga dhigay subxaana wa tacaala alrijaalu qawaamuuna cala annisaai bima fadala allahu bacdahum calaa bacdi ragga ayaa mas-uulka caruurta iyo haweenkaba ilaahay baa weydiinaya subxaana wa tacaala maalkii ay bixiyeen darteed iyo ilaahay wa bimaa anfaquu min amwaalihim xoolihii ay bixiyeen iyo ilaahay waxa uu dheeraysiiyey oo ah ninka inuu mas-uul yahay oo isagu wax maamuli karo ilahay markaa wuxuu yidhi fasaalixaatu qaanitaatun xaafidaatun lilgaybi bima xafida allah dadka haweenka saalixaadka ah waa kuwa xifdiya qaybka oo raggooda ateeco waxaa lumaayo qoyskii waa kala fakanaya waxaa lumaayo nidaamkii ag lumayo nidaamka hadda welfareka la yidhaahdo oo qofka lagu kafaalo qaadayo iyadoo dhinac uu ka fiican yaho laga yaabo qofka dhaqaale ahaan inuu ku fiicnaado oo ama wax inuu tara dhici karto waxay doontaba ha noqotee haddana dhinaca kale wuxuu ka yahay dumin oo gurigii iyo qoyskii waa duminaya waxaa arkaysaa qoys ku kala tegey xoogaa welfare ahaan qaadanaya hay-isumoyin ninkii bay raacdaynaysaa ilmihii iyo iyadii baa isku wareeray ilmihii iyadiina waa ka tegayen ilmihii duurkay aadeen ninkii duurka u dayacmay naagtii gaaray udayamad u dayacantay ilmihiina gaar bay u dayacmay marka qawaamadii ninka waa luntay maxaa yeelay nidaamka qarbiga ah ma laha haweenta wax nidaamahu qoyska u dejisan ma jiro iyo sharci u dejisan ma jiro cid loo taliya ma jirto maxaa yeelay waa nin walba isaga baawar buu leeyahay waa la siman yahay laba qof oo wada siman oo isku baawar aho meel isla joogto ma jiro waa wixii loogu talagalay inay dumaan keliyaasaa la yeeli karaa haddii shirkad kasta haddii la yidhaha shirkadaas laba ninaa u taliso isku awoodda shirkaddaa waa burburaysa qoyska shirkad ka khatarsan ma jiro shirkad ka culus ma jiro waa shirkadda aan kasoo wada baxnay kulligeen oo idin intaanoo dada waa shirkadday ka soo baxeen haddii la yidhaha wax madaxa male nin walbao adiga saa rabtidiyee waa fawdow marka qawaamadii ninkana halka ayay ku lumaysaa waxaa imaana qoyskii inuu kala fakado waa ognahay dhibka ka dhaco dadka qoysaska ee yimaado meesha waddankan yimaado dhibka haysto iyo maaragtay runtii dhibaatada haysato aada iyo aad bay halis u tahay qadaayaaga qoyska iyo caruurta wax lahkoobi karo haddii caawa waa laga sheekayna la yidhaahdo waa aada iyo aad iyo aad iyo aada u murug badan tahay runtii inta kasta oo qoys ka dhacday iyo caruur iyo ku dhacday waa wax aada iyo aada haliso waxaana keenay utalintii oo meesha ka baxday meesha awoodda lama fiirinayo keliya ninka kaa xukumo oo meeshaan u talinayo laakiin xataa maslaxad ayaa ku jirta ninka in awood la siiyo oo haweentii uu ka dhaqaala roon yahay oo isaga uu reerkii gacanta ku hayay ishaysigii qoyska ayaa meeshii ka imaanaya maxaa ninka madaxweynaha awoodda loo siinaya maxaa ninka maaragtay awoodda powerka loo siiya ninka shirkadda madaxda ka ah ama maxaa loo dhisi systemka bawarka kala sarreeyo maxaa loo dhisi dadku waa siman yihiin maa isku mid laga dhigo leanna in awood la siiyo ninkan ayaa maslaxa ku dhisan tahay ilaahayna saasuu xikmadaasu u dejiyey oo ah qoyska inuu ninka ka taliyo inuu ninka awood leeyahay haddii la isqabto qofka go-aanka gaaraya u dambeeyo inuu ninka noqdo ayaa ilaahay subxaana watacaala u dejiyey sharcigiisa iyo xikmadiisa jala wacala wixii ma jiraan baa layihi wixii ma jiraan baa l labadii qof waa isla soo hoyanaya guriga waxaad keensataa fifty fifty ilmaha maaragtay naagta saaxiib hadday rabto way keensan kartaa ninkii wuxuu rabuu samayn karaa waxaa ku dhacaya qoyskii muslimka ee soo haajiray waxaa ku dhacaya inay kala firdhaan waxaa ku dhacaya xanuun aan la koobi karaynin oo yacni ku dhacaya qoyskii oo idin ilmihii xaaskii odaygii intiiba ku dhacay marka insha allahu tacaala waktiga waa yaryahay fitantu aaday u fara badan yihiin intaa waxaa sii dheer gaalnimada gaalnimadaa sii dheer kufriga meeshan waxaan idinkugu hayaa insha allah sawiro badan kama hayo laakiin waa ficnaan lahayd inaa akhrisaan intaa waxaa sii dheer muslimiinta inay taargad yihiin oo ay taargad u yihiin maaragtay in la gaalaysiiyo oo hay-adaha kiristaanka inay culays ay saarayaan inay si u gaalaysiin lahaayeen joornaalkan waxaa ku yaallo maaqaasa u arki u arki kartaan waxaa ku yaallo mawjada waa ma arki kartaan waa yaryahay sawirka aada u yaryahay ya waa naag xijaaban oo niqaaban soo gabar wadaada ma moodaan markaa aragtaan gabar wadaadahoo niqaab qabtaa oo xijaaban waa naag kiristaan ah waa naag kiristaan oo siaas u labisatay waxay ka tirsan tahay qoladan la yidhaha evangelicalka evangelisiska nimanka kiniisada la yidhahday ka tirsan tahay journaalka qore waxaa la yidhahdaa mother jones ww mother jones cadadkii may iyo june yani wuxuu leeyahay dadka waxaa loo tababaraya dadka muslimiinta ah in la tirtiro oo diintoodii laga tirtiro waxaa tababar loo samaynayaa dunida muslimka ah dadkii say u soo gaalaysiin lahaayeen dunida muslimka ah intaasoo boqolaal shabaab aha la tababaraya si ay u gaalaysiiyaan wadamada muslimiinta ah waxay leeyihiin xijaabka waxay u qaateen waxay leeyihiin we have to we have to be muslims to reach the muslims waa inaan noqonaa muslimiin si aan muslimiinta u gaarno waxay leeyihiin we have to be muslims to to reach the muslims si aan u gaarno muslimiinta marka saasay u xijaaban tahay gabarta waa xijaaban tahay indeeda fiirsaan niqaab baa u xiran sawirka aada buu yaryahay marka waxa meesha ku yaalla inaa akrisaan aad ba u fiicnaada maqaal dheera ku yaallo oo aada u fara badan oo ka hadlaayo sidii loo gaalaysiin lahaa iyo dadkii ka soo noqday muslimiinta dhulka muslimiinta ka soo noqday oo jaamacada laba jaamacadooda ku taalla north carolina oo keliya ku takhasusay in muslimiinta la gaalaysiiyo titlekan wuxuu u bixiyey the steams crusade yani waxaa waaye kiristaamayntii tuugada ahaa yani kiristaamayntii xatooyada ahaa ayuu u bixiyey marka waxay ka hadlayan waxay leeyihiin seminaarka buu ninkan aada uga sheekeynayaa warkiisa haddaan wax idinkaga soo qaaday yar waxaa ka mid a hadallada uu leeyahay wuxuu leeyahay haddii lagu weydiiyo imtixaana traina la siinaya marka waa le hadii lagu weydiiyo maxaa dhahaysaa maxaa u joogtaa meeshaan haddii lagu yidhaha adigoo wadan muslima joogo waa inaad tidhahdaa bu le dhakso waa inaada shakin oo jawaabta soo saartaa im an english teacher waa inaad tidhahda macalin ingiriisa waa inaad tidhaahdaa waxaan ahay waxaan ahay waxaan ahay maaragtay macalin dhakhtaraan ahay waa inaad tidhaahdaa nersiaan ahay waxaas waa inaad waa inaad maaragtay bixin kartaa jawaab deg deg ah wuxuu yidhi waxaa ka mid ah hadaladiis waxaa aasaasay ururkan nin la yidhaahdo samuel zweymer zweymer in la yihahdo waa ninka wuxuu yidhi islaamka islam is a dying religion waa diin dhimanaysu yidhi islaamka kontameeyadiiu lahaa sidaas waagii ciidamada ay isticmaalsanayeen dhulka muslimiinta haysteen ayuu saas lahaa wuxuu yidhi islaamku waa diin dhimanayso maqaalaadka aragteen ohyo waa lagu qoray joornaalkeeda filaya yacni waa qolada ku qortay waaye oo ah waa inaan badbaadinaa ilmaha yacni iskoollada dhigto waa inaan ka badbaadinaa diin la-aanta waa inaan ka badbaadinaa marka dadaalka ay ugu jiraan in ay dhulkii muslimiinta gaalaysiiyaan wuxuu yidhi ninkan david cashin la yidhaahdo we see islam as the final frontier waxaan u aragnaa islaamka inuu yahay yani jabhaddii u dambeysay oo inaan ka takhalusnay saasuu leeyahay wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay hadallo aan la soo koobi karo aada u fara badan ayuu maaragtay meeshaan ku leeyahy iyo intay hay-adoodu maaragtay ka shaqayso marka waxaa khatar ah dadka saa culayska u saaray dadkii muslimiinta ahaa ninkii halkan jooga maxaa umalaynaysaa oo isagu maaragtay asaga halkan u joogo oo welfare ka qaadanayo oo maaragtay hoos yaallo oo miskiin ah ama haweenta miskiinadda oo caruurta haysato oo single motherka ah oo iyada aanan haysanin waxba haysanin oo dad xerka hadheer dhulka hadheer joogta oo yacni maxaad umalaynaysaa canuga iska fidnaysan oo aan diin lahayn oo iska foodeeraha ah oo isagu wax uu garana aysan jirin maxaa umalaynaysaa siday yeeli karaan waxay yidhaahdeen hadallada waxaa ka mid ah oo aadka xusida mudan waxay yidhahdeen dadka muslimiinta ah dhallinyaradooda kiniisadaha ha ugu yeelin invite him at home guriga ku martiqaad guriga markaa kaa carari maayo guriga markaa ku martiqaado yani casho sii wax isla cuna isla saaxiiba وقتي بحريقة أيوة قال
baalaad insha allah bismi illahi raxmaan raxiim dumarka fadlan aamusa dumarka fadlan aamusa oo fariisa oo maqla gabdhaha u qaabilsan nidaamka haddaydan aamusin fadlan rag baa idinsoo dhexgelaya oo idinkala fariisinaya oo meesha iyadaa daa'imay insha allahu tacala ilaa ay muxaadarada ka dhamaato fadlan aamusa haddii kale ilahi subxana wa tacaala ka yaaba dadka u yimid inay dhegaystaan muxaadarada yaanan la qashqashin oo magaranaysaa nidaamka laga khaldin jazakum allah
marka qofka sidaas isaga hoos yimid ee maanta hay-adihii kiristaanku waxay leeyihiin dadka muslimiinta noo yimid aan ka gaarsiino maanta gurigeenni ay joogaan waa noo baahan yihiin ama ilmaha laga qaato xitaa waxaa heshiinayo qolada social workerska ah qolada maaragtay lawyerska ah hay-adaha kaleento oo child protectionka la yidhaahdo waxaasoo dhan a iskaashanaya si qofkii ilmaha looga qaato marka maxaa umalaynaysaa khatarta ka imaanayso ee qofkii muslimkaah ama hooyadii muslimkeeda iska dayacnayd oo meeshaa joogta ama canugga dhallinyarada waxba aanan kala ogeyn ee isagu mas yaqaano yacni inuu cunadii waxabid waxaan inuu garana aysan jirin marka hay-adaha kiristaanka khatartoodana waa fitanta ugu waaweyn ee maanta taallo nin baa ii sheegayay maaragtay kaniisad khudbad ninkaan akrinayay wuxuu yidhi waa inaan soomaalida gaar ahaan waa inaan badbaadinaa oo aan aan ka dhignaa christian evangelistic waxyaalaha ay leeyihin waxaa ka mid ah ciise ma soo degayo ilaa yacni dad cusub oo converters la helaa oo ay islaamka laga soo saaro oo kufriga lasoo saaro waxyaalaha khatarta ay ka mid tahay oo qofka muslimkaa intii aan soo sheegay ugu sii khatarsan oo qofka xataa waxay yidhahdeen mush muhim mid wuxuu leeyahay kenya joogi jiray oo hadda missionariska ka mid ah wuxuu leeyahay ma aha muslimiinta xataa in lasoo islaamiyo in kiristaanka lasoo geliyo xataa ma aha ha la wareeriyo xataa confusiona lagu abuuro waxaan rabaa inaan confusion ku abuuro dadka dacwadaas xambaarsan waa wiilal yaryar iyo gabdho yaryaroo foodley ah wa haddaad aragtaan calooshaa ku dilaacayso markay aragto ee dadka risaalada xambaarsan oo tegaayo dhulka ka saaqistaan ilaa waxaa ku yaalla hadda konton wadan ayay tageen sideed boqol oo mishin mishnari waayo waxay tageen konton wadan waxay leeyihin waa inaan soonnaa soonka waa inaan soonnaa xijaabka waa inaan xidhanaa masaajidda waa inaan galnaa si aan u gaarno we have to be muslims to reach muslims waa inaan muslimiin iska dhignaa si aan u gaarno muslimiinta marka waa halis w aada halis wata wixii markaa dadkii muslimiinta ahaa intaasoo halisa ayay banaan ol u yihiin inay akhlaaqdoodii inxiraafto ilmahoodii inay xiraafaan qoyskoodii inuu dumo inay gaaloobaan oo kiristaan noqdaan inay diin la-aanba isaga baxaan oo aysan diin oo dhan ba isaga tagaan in maaragtay intaasoo khatar ah ayaa ayaa hoostaan maca daalika haddana iska joogaan dadkii marka u dambaysa waxay gaarayaan dadka in ay waxay dhacaabadan aysan ka gelin ilmihii ha ka tegey way waalatay ninkii ha ka tegey ama naagtii ha ka tagtay waa wareeray depression ha ku dhacay waa socday marka dambe waa in aamusanoo iska socdaa soo baxayo oo meeshaa iska socdo shib ah oo kulligiis dhan dhintay hoos maaragtay ka dhintay ama naag waalatay a soo baxaysa ama canug wareersan oo meel uk u socda aan garanayn soo baxayo meeshii aan ku jirnay qoys isku xiran dad isku xiran xataa waxaa laga yaaba dhulka muslimiintaah ninka khamriga cabo ee faasidkaa waxaa dhici karta canugiisa inuu wadaad noqda laga yaabo canugiisa inuu wadaad noqdaa dhici karto sababtoo ah waxaa laga yaabaa inuu dugsi fiican tago dad fiican la saaxiibo qoys fiican daris la yahay ilmihiisa inay fiicnaa waana la arkay runtii laakiin meesha ninkii wadaadka ah ee masaajidka taagnaa ee ilmihiisa gacanta ku hayay gabdhihiisii raad muusikii hoosta ku wataan rikoore hoosta hoosta ugu jiro oy dhegaystaan dugsiga qur-aankana waa imaanaysa leanna fitnadii a ka badatay tayaaraadkii a ka batay qofkana ma xamili karo insaanka waa daciif waay si ilaahay subxaana watacaala wa khuliqa alinsaan daciifa markaa fitnadu aaday u fara badan tahay waxaad ka fahmaysaa meesha xikmadda ilaahay subxaana watacaala uu u kala soocay dad dadka muslimiinta ah oo uu yidhi maaragtay dhulkiina jooga ha haajirina dhulka gaalada ha tegina sida ilaah u yidhi subxaana watacaala u xarimay iyo xi- ayaad fahmaysaa xikmadda ku jirta meeshaas leanna wixii hadday isku darsamaan waa inay isbedelaan waayo kimisterga waxaa la yidhahdaa marka laba shay la isku daro wax cusubuu soo saaray marka ay- muslimiintii markay wax jinni ku darsamaan waxay noqonayaan khalaasay noqonaya marka khatarta aaday u fara badan tahay waxaan soo koobi karna ma aha yacni ilaahay baa garanaya subxaana wa tacaala waxaa ilaahay garanaya subxaana wa tacaala ilaahay baa garanaya subxaana wa tacaala xataa inta diinta haysato inay diinta ku camal falaan waa ku adkaanaysaa run ahaantii maanta xadiidkan ku camal fal hadaad tidhaahdo aayaddan ku camal fal hadaad tidhaahdo waxaad noqonaysaa qof dhimbildaba gacanta ku haysto oo kale aad noqonaysa kalqaabida cala aljamri siduu nabiga yidhi alayh isalaatu wasalaam aakhiru zamaanka ninka diintiisa ku dhegan wuxuu noqonaa kalqaabidi cala aljamr yacni nin dhimbil gacan ku haysto oo kale u noqonaya marka waa arrin aada u dhib badan nin la yidhi maaragtay intaasoo jeermisa inta lagu oo dad cudurro qaba la dhexgeliyey oo maaragtay la yidhi haddana waa inaad caafimaad qabtaan ilmaheenni saasaa la mid yihiin haddaan haddaan ilmaha aan maaragtay meeshan ku hayno waxay la mid yihiin qof saas la yidhi oo kale xal ilmaheenni iskoolkii iyo jarnaalkii iyo t v-gii iyo wixii oo dhan main streamkaasuu raacaya canuga waxa adiga u sheegaysa waxay oga dhacayaan percentage aad u yara ku dhacaya main waa la ogyahay insaanku waxaa barbaariyo bey-ada uu ku nool yahay ayaa midka barbaariyo ugu horeeya marka waxaan la yaabanahay takyiirka ku dhaca dadka waagaan wadankaani mid aniga waxaan aad oola yaabi jiray nimanka dhegadhegaha qabaan la yaabi jiray aadaan oola yaabi jiray nin dhegadhega qabo markaa arko waa isku nixi jiray war ninkaan maxaa dhegadhegaha u geliyey haddana wax dhegadhega le maba arkaba hadda bacda siniin uma jeeda nin dhegadhego qabo maba arkaba ma baaba-een iyagii may ma baabi'in waa tuuran yihiin laakiin aniga waxaa iga dhintay dareenka iyo ixsaaskaa iga dhintay aan dareemayo taasaa munkarka iyo gaalnimada ay kugu duxaysaa maalin maalinta ka dambaysa ilaa aada is aragto adigoo maaragtay gaal ah oo taagan oo kufri ku dhex jiro oo uu kula fiican yahay ilaahay subxaana wa tacaala hana nabadgeliyo insha allahu tacaala marka fitantu waa fara badan tahay waxaan xooga kusoo gunaanada hadalkaygii culummada waxay ku ijmaacsan yihiin qofka haddii uu diintiisa ay suurtagal u noqon wayso inuu ku daahirsado meel inuu waajib ku tahay inuu ka haajiro sheekh cabdilcaziiz ibnu baas raximahullah hadal uu ka yidhi muctamarkii alcaalam alislaami uu ka jeediyey wuxuu yidhi wamataa cajaza almuslimu can idhaari diinihi fii baladi iqaamatihi baxaysu laa ya'manu calaa diinihi wa cirdihi wa maalihi fainahu yajibu calayhi alhijratu ilaa bilaadin aamina